kobayaasi oo kobaha oo burbuuran dhaadheer koba qoro koba geed baa la yidhaha koba geed koba geedka intaan ceen ah kora ahaan waxaa la yidhahdaa koba geed oo iska tembrasiska ah oo koba geed marka geed keligiis iska ah baa jira koba geed qoro oo la qoro koba geed keligiis ah lagu qabaysto waa la wadaa bis hal suulka iyo farta dheer baa geedkoo taas loogu mudaayo keligiis waa lagu soo qabaystaa lagu soo waa koba geed dhiiqadana haddii roob do oo loogu soconaayo meel fogna lagama taagi karo waa lagu kufaa koba geed baa la yidhaha bana xirida xirida meesha oo xirida oo guriga ku dheereen baa lagu loogu soo soconaa dhiiqada loogu soconaa waana lagu qabaystaa marka waxaa jiraan kobo geed kale oo tii aan soo sheegay dhifir laba dhifir kale oo loola tago madarka loola tago lagu faano yacni dhifir laba dhifir baa hore iyo gadaal lagu gelinaa intana maqaar baa lagu gelina gadaal dhifir lagu waana hore waana geed kobo geed kale oo yani lagu faano yani meesha oo bulshada loola tago lagu baashaal loola tago oo guriga waa laga dheera karaa kaas waa loo soco karaa yani waxaa la yidhaha kobo geed yani oo dhifir leh iyo kobo geed darasin oo oo dhiiqada iyo musqusha loo oo u qaybsan yihiin oo geed keligiisa marka waxaa jiraan kobo xajiin kobo jiiq jiiq koba jiiq jiiqna waa la yidhaha koba xaj koba xajiina waa la yidhaha koba jiiq jiiqna waa la yidhaha koba xajiiqna waa la yidhaha koba xajiiqna waa la yidhaha daa namba sida u yaqaan kobahaasa waxaa iska leeyahay farsamo yaqaan koba tolooy dad kale ma samayn karo waay waa lagu targaraa markii la samaynayo waxaa yidhaha ninkaas dadka dhan iskama yaqaanin koba koba xajiintaas nin kooshow ma yaqaanin qofka qaarkiis gaar ahaan oo u yaqaan baa dadka dhan ma samayn karaan farsamo yaqaankaas kobahaas markii la samaynaa alaab lagu suubinaa alaab baa la surugaa alaabba maqaarkan maqaarkan oo iska caadi ah iyo magidkan la madgeey aa hoos lagu geliya alaab kale ay ku rugaan iikaa yaqaane waa lagu tolaa markaas ba yani ninkii yani oo aada akhyaar eh mise oo daahirse amal eh dadkan yani odayaasha ayaa mise boqoriinta mise suldaaminka anaqde malaaqda iyo dadkaas ugeedka way ku faanaan waa soo gashaan meeshii marayba jiiq jiiq jiiq jiiq markaasaa lagu soo gadaan duraa argoob jiiq jiiqaas yaa ibto gabar waa gabdhaha gabdhahana waa u ooyaan waxay dhaheen waxaa dhahan koba jiiq jiiq waxa taas yani waa igu maqan yahay hees lagu biyaa jira yani oo koba koba jiiq jiiq iyo koba jiiq jiiq iyo intolow koba jiiq jiiq iyo intolow baa ilig iyo ilig iifide koba jiiq ninkii intolo ilig iifideen koba jiiq nin ilig intolo miilig iifidaa yani war oo taas eh aa jirt aa jirtay gabdhaha u ooyaan ninkii kobahaas jiiq jiiq yeeraayo oo oo ku socdo yani aad iyo aad u kalsooyin oo u jeclaadaan jiiq jiiq nin dhalinyar waa iska qaadi karaa nin weyn waa iska qaadi karaa laakiin waa nin gaari yani kastoo qaal waayo qaal baa lagu samey jira marka qaalkaas nin kastoo wax leh aad samaysaa iyo nin magac leh koba jiiq jiiq kobahaasna waxay iska leeyihin ay gaar farsamo yaqaan baa sameey jiri oona sameeya haddi oona la liiri jiri la-ay jiri farsamo yaqaan yani aad iyo aad yani ay bay oo wax sar le uleeyihin dadkan koba tolo yani farsamo oo gaar ahaan oo qofna sameey karan oo ika gaar ahna ay uleeyihin farsamo yaqaankan kobator yani ma yara xaalkooda yani mamaaxyaal badan baa soo galaayaan yani kobahaas oo la tolo markii la soo kulma masalan dadkan yani hirinta hirinta duusho yani oo wax soo gamo yani duurka u duusho hoolaa soo dilaan markay duulaan hoolaa yani hoolaa soo gamaan yani filaan oo u duulaan yani dadka soo gaadaan markay soo gaadaan oo horaa meel ku keenaan oo du oo duwaayaan yani oo mase ay ay qalahayaan koba waa iska sii waayaan xurmad gaar bay ay ay siinayaan ninkii farsamo yaqaana meesha ximin baa ku leeyaha lagu siinayo ximin baa gaar ahaan loo siinaa ninkii farsamo yaqaanka oo kobaha tolo haddii ku jiro yani hirintaas ku jiro gaar amaan loo heshmeynayo waxaa leeyahan dadkan hirintan hirinta waa badinta hirinta waa ka kala bixaysa hirintan oo gantaal yani oo gamoonta gamayso yani oo si gaar ahaan ay ay sid ay u leeyihiin yani hirintaas yani ay ay u xishmeeyaan kobatolooyin dadkan farsamo yaqaanka hirintan oo oo kobdhoodka kobdhoodka dadkan markii kobaha oo la gamaayo kobdhoodka kobaha waa la waa la sharjaraf bay gaar ahaan u leeyihiin ninkii kob farsamo yaqaanka haddii ku jiro haddan ximan baa gaar ahaan u siinaya ay u leeyihiin dadkan kobdhoodka farsamo yaqaanka waxa kale waa la samey karaa geedaa la qori karaa inaad kobdhoodka lagu barbarto yani waxascanida ko ishaarada soomaaliya ooy wax iska barto oo yani nashaarka iska barto oo duulimaadka iska barto waa kobdhoodba gaar ahaan u leenaa nabiga sal alay slam nabiga maxamed markii joogaba kobdhoodka haddii maraayo waa joogsadi yani keni waa cabaar baa joogsaday lama dhaafo jiray kobdhoodkaas lama dhaafo nabagaa bilaabo joogsaday oo ku- waa kana gaaday kobdhoodkaas lama dhaafo markii la arka waan la joogsadaa marka eh, kobdhoodkaas yani xirfid gaar ahaan yani aan u leena waayo waxaa yidhi geed waa lagu qori karaa in la suro lagu indhashaar barto maxaa loo yeelay kob oo dhammaad baa la suraa kobtaasaa lagu bartaa geed lama suro bal firi xirm- xirfid gaar ahaan ay u leedahan dadkan yani eh, koba yani farsam yaqaanka kob dhammaatay aa la suraa saasaa lagu bartaa wax kale lama sameeyo ma la suri karo waa eh, xirfid gaar ahaan yani farsam yaqaan kobdhooda iikaa iska leh haddii ikaa jiri jira mala yeel lahayn qoftaasaa la suraa iidaa lama kaar laga baraha iidaa la- qofdhood lagu soo biya geed lama suraayo bir lama suraayo iidaa iska le gaar ahaan sharaftaas yani qofdhoodkaas dadka taas oo lagu- qoftaas lagu dhufanayo dadkaana iska le qof yani eh, farsamo yaqaanka oo qofdhood ninkii sameeyahay qofta haddii meesha ku jirana hiri- hirinta ku dhex jirana xirmi waa- waxa ku leeyahay xisbid gaar ahaan iyo ximin baa ku leeyahay yani oo la sharafa meesha marka eh, ducda usaa alisiina ninka yani oo meesha loo haddii la faatixeesto oo ku- xirintaas ku dhex jiro marka eh, farsamayaqaan kobatoloyd yani wax badan baa ay gaar ahaan u leeyihiin sharaf gaar baa u leeyihiin markii hore unuka aan liidi jirnay lama liidi karo farsamayaqaan oo kobat yani dadka koba sameeya maskuwa birta maskuwa geed qabta farsamayaqaan yani aad iyo aad yani ay sharaf leeyihiin oo unuka awal aqoon aan u lahayn waaye oo soomaali ahaan hadda aan ogaanay waxtarkooda iyo aqoontooda bal tusaale taasaa yani ay ay tusaale weyn ay noo tahay oo yani soomaaliya dhan nishaarteeda waxay ku barahayso inaan la suri karin wax kale bal fiiri sharaf gaar ahaan u lehe dadkanka waa sameeyo marka eh, arrintii yani eh, ima qorshaysaneen ana inta aan kusoo gebagabayo haddii waxay igu soo dhaca anoo kusoo naqahay mar dambe waxaan caliyo waad maxadsan tahay iyo raggii hortay soo maray waa maxadsan yihiin aniga intaan yar baan aan ku daray aan kusoo saartay assalaamu calaykum waraxmat
ها Een, wuxuu ku kordhiyey eh, sheekh abuw wuxuu ku kordhiyey xiriirka ay leeyihiin kabatalaha iyo iyo kabdhoodka iyo farsamo yaqaanka iyo fallaaraha xiriirka ay leeyihiin waxaa kaleeto in xoogaa la ishaar loo baahan yahay sancada magdaynta magadda kabaha laga samaynayo habka loo sameeyo maqaarada l- sida loo sameeyo ma kabatolaha taba mise dad kalaa soo samaysa xiriirka ka dhexeeya iyadana in laga hadlo bal Een, ninka maqaarka uu magadda ka samaynayo amba adiinta uu ka samaynayo Een, ma asagaa la imaanaya mise kabatolahaa leh arrimahaas waa in la xuso waa loo baahan yahay waayo waxaa laga yaabaa ninkii inuu haysto eh, saamihii oo diyaar ah hadduu haysto ninka kabatalaha hadduu u geeyo heshiiska intu ma ka yaraanayaan mise ka yaraan maayo ma isagaa wada leh hadduu wada leeyahay qiimadiisay wada noqonaysaa wax kama waxma ka nusaanayaan arrimahaas oo dhan baldhega weynow xoogaa iftiine waa mahadsan
horta mahadsaned calimdilow Eh, waxaa jira kabaha dadka tolaa berigii hore dad gooniyay ahaan jire ha ahaadeene hadda ninkii yaqaanee sancadii bartayba waa tolay dadkaa goonida ah ee loo yiqiin dad la kala leeyahay buu ahaadoo dadka kala raacsan oo la kala leeyahay ha la kala lahaadee hawl haddii la qabanayo ragsi uma wada qabto waa ku kala horreeyeen sancada dheefta ay ku ku kala qaadanayaan waa ku kala badnay waa u kala badnay iskisuma ay la toli jirine ragna kaba la la la quursado oo xun bay toli jireen iyagoo isku siihoo isku nacsioo si loogu wada soconayo ragna rag kabahooda la gaatay ahay sidaasay markaa xoolaha ay ka qaadanayaan u kala badnaayeen marka ninka hebel la yidhaaho dhallinyarada iyo ninkii raggiiba hebel baa kabihiisa kabtaan hebel salone kab maho meel walba inta joogtaa qaar baa ka magaca uhaa dalbashi ah ninkaa hebel waa toli yaqaan arma kabihii hebel baa waa taasaa lagu kala socon jira kan eh, maaska iyo idiinta yaa adiga weydiisayna waxaa jira dhiray ku aslaan oo ay rag samaysto iyaga ihwaaji waxay u samaysanayaan dhir dhogorta horta ka buubisa oo maaska ama idiin bay yidhahaan idiin ka dhigta yaa jirta asalkaa geed dhiray yaqaaniin oo iyagu ku aslaan baa jirto ay idin idinka idiin noqonayso oo rag idin idin ka samays idinka sa- ka samaysan yaqaana waa ku jira maaskana waxa uu sameeyaa waa un iyagoo dibadda iyo dhulka ah ama ha uga yimaado ama meel kale ha uga yimaado magaalooyinka ka gataan maaska marka kabtu waxay ku kala qaalisan tahay hadday maas midhan tahay waa qaali hadday saanta xoolaheenna tahayna waa ka hoosaysaa hadday idiin tahayna maaska waa ka hoosaysaa waxa ugu qaalisan kabla gashada waa kabka maaska ah maxaa yeelay shaygan lagu tolay ee yeelmahana looga dhigay iyadiina laga dhigay yaa ka qaalisan shayadii kale waa ka xoolo badan xoolo badan baa la siinaya cagba cagtaa laga tolaa kuwo layidhaho aan labada lugood wada gelayna cagba cag oo yeelmo dambana leh oo dhuman qarabida loo sameeyo oo maasa ay tolay la tolaya waa ka qaalisan tahay laba suunli kuwo layidhaho laba suunoo waaweyn le inteeda kalena yeelmaheeduna balbalaaran yaho waaweyn yahay inteeda kalena maasa ay jiro iyana waa qaali shabad kuwo la yidhaaho oo iyagu toosan oo cagtii la doono la gelinayana waa jiraan oo maas midhanahoo iyana waa qaali oo cagtu qasilantahoo xag wa- lab- gee- kulli dhegaha iyo xagga dambe iyo xagganba yeelmaha dambe maaha inta kale ka qasilay intaasoo dhan cagti qarsoon tahay oo dhegaheeduna ilaa intaasoo yeelmaha dambe maaha inta kale qarsoon tahoo waxaa la yidhahaa shabidka oo iyana waa ku qaali maaskana hadday idiinkana hadday dani ku qabsato anugu maasay samaynayaan ma arag laakiin idiinta intay dhir ay yaqaanin lagu ay asala geliyaan inay gudiidsadaan oo idiinta samaystaan waa arka waxaanay u badan tahay saanta geela idiinta oo waa saangeed waana ka qallafsan tahay sida qaalibka ah oo ka ad adag tahay ta kale oo waa ka ad adag tahay oo idiintaasi waa saanta geela marka tolanku waa saanta geela waa luqunta neefka iyo aaranka aan waaweynayn saantooda yaa tolanku u badan yahay xitaa nirgaha shaqayaa ha u badnaadeen ee iyagoo aan markaa dhalan ama waxoogaaga la eg markay baxaan ama ka dhintaan saantooda ha noqotee goggan iyo saantan dhinacyada iyo waa ku qallafsan yahoo tolanka lagama dhigo laakiin luqunta iyo neefka caaranka asaantiisa ee aan weynaan baa tolanka laga dhigaa marka ragguna saasuusan isu raaca- raacsanayn oo u kala sanca badan yahay una kala qaalisan yahay waxaan garanayaa qaar sibraar caana ah lagaga tushaa oo dadka danleyihii ka tushaa inta danley marka wa- marka ca- caruurnimada yadii ama caruurta caanaha la siiyey dirgaan waxaa la yidhaha war makaduu tolay dirbiro weynaa w ninku muxuu dirbiray waxay ku tusaysaa ninkaa kabaha tolaya in la dherginaya maalintuu kabaha kuu tolaya in la dherginayo yay ku tusaysaa dheragtaa inu qaar baa ku tiri jiray oo intuu sibraar weynoo caanaa u keeno ama haan caanaa u keeno yuu kabaha tolaya maalintooda suu cabayo marka maalintaa ninka kabaha tolaya waa in la dhergiyaa haddii kale wuu iska dhigaya wuxuu leeyahay ajigay waa dheef cunta waa dheef cunsan tahay cultuurta waa dheef cunsan tahay yacni waa cashuura cunsan tahay weeyi ma hagaagsana nimankuna niman la karaba ma aha gebgeedu ajigay waa dheef cunsan tahay buu leeyahay oo waa waxaysan tahay waana karsancan wanaagsanina waa kii midku yidhi soo kuwii kabaha wanaagsan u toli jiray salaad kooshin guubiyo calaa noo sargoon jiray ee sancadaadu seeno- seedow ka daran sabin abaaraadin taa wuu naaqusayey ma ogta midaanan aada u garanayna wuxuu yidhi mar haddaad kalahaa roobkii dhowey iga rabooshaytay intuu un gabaygii soo fidiyey yidhi caawana hadhuubkaa raqo heerka kaga jiido hadhuubkaa dhan buu yidhi kabaha roobkii dhawood way iga rabooshayso si xun baad iiga tushaya caanaha dhan oo orod heerka kaga kaga wuxuu yidhi tallaabadu markay raabaxa tahay waxuma raagaani adigaa raboos ugu soc- ugu socday raabidoo sumayni sumaygaana waxaa lagu tolaa kabaha horta kaba dhige geed ama salalma ama kaba dhigahaad maqashan ama salalma ama xagar ama gawlallo ama xooda geed jilicsan oo marka kabatolaha lagu dhufto uusan kaga jabin oo afka la dhaafo ishab yidhaaho ilan haddii geed adag ay hoosta uga dhigaan waa soo laabmaya kabatolihii hadday geedkaa jilicsan ku dhuftaanna markuu afka la galo ay kala soo baxayaan oo uga soo baxayaan ama waabuu ka qabsanayaa oo kasoo kalama soo bixi karayaan geedkaa kabadhigaa la yidhaha kabatumana waxaa la yidhaahaa sabarad iyo dhagax salina yay u dhigaan oo kabaha markay cabaar tolaanba si taanta iyo tolanku isu cunaan sabaradaas intay kaba kabatumaha u dhigaan dhagaxa ah ee salinka ah iyo ku tumayaan dhagaxa tuuri maayaana waa rartaa alaabta la raranayuu ka mid yahay hadda birbaabay u dhigaan oo ku tumaan kuwii baadiyaha weeye kuwa dhagaxa salinkaa iska wataa ee aan tuurayn lisinka ay ku lisayaanna tuuri maayaana waa dhagaxa goonida ah oo waa raranayaan Eh, wax allaale waxa kale kabatolaha kan lagu daroora ee mudaaga ee muqturkaa ee mudaagaa mudaca waxaasoo dhan waa waxay iska leeyihiin oo u raranayaan alaabtaa kale culculusna dhagaxaa waa raranayaan talinka ah kan sabarday ku tumayaana waa raranayaan laakiin kan geedka way iskaga guurayaan oo gurigay degaan bay geedkii way u yaallo ka soo goosanayaan oo u dhiganayaan oo kaba dhigaa la yidhaha waa geedkan aan kabahuba la-aanti tolmayn ee kabaha ka hooseeya iyo marka kabatolaha lagu dhirbaaxo oo afka la gelaya kabatoluhu geed jilicsan baa looga geed jilicsan baa looga goynaya geedka adag waa ka jebinaya ama markuu galaba uga soo bixi maayo oo waa ka ka soo bixi maayo waa ka xasidanaya marka nimankuna saasayni sanca raacin dadkuna saasuu u kala lahaa hilib gaaray leeyihiin xeer gooniyay leeyihiin geela marka la qalo gawracay leeyihiin oo intaa cadkaa gawraca la yidhaho iyagaa leh kuwiibaynu maantii hore ka hadlayna miskahay leeyihiin oo cunaa marka qoladii uu ahaa markay neef qalato waa loo dhigaya waxaa loo dhigaya war gawraceega gawraceeg gawracooda u dhiga haddaan loo dhigin meeshii lagu kala dhimin wax dhaan dheer kaxeeye la heli maayo wax kaba tole la heli maayo Eh, adduun qariban haddaan gawracaa loo dhigin oo xeerkaasi iska leeyihin kanna haddaan miskaha loo dhigin isna adduun dhimay oo miskahaasi iska leeyihin marka waa lagu kala magbixi jiro magta waa lagu qaybsin jiro oo waa lagu kala magbixi jiro dulmi weyna waa lagu hayo berigii hore geelaya inay dhaqdaan sida qaalibkaa looma ogolaan jiro dhawaan bay geela dhaqdeen awray rartaan baa loo ogolaan jiro waa kan ninkuu yidhi awrkii markuu dhaanshay ee xaabada ku soo guray ee ku ugaadhsaday waa kan midku yidhi ajaw ku go-ee qur qaalin yar baan laasan waaye boqol halatigi u laabta hunguri badan ah anna qaalinkaasaan dhammayn waaye iyana boqol haraad bay dhammaystaan marka taa waa leeyihi oo nimankaa kabaha tole iskale mid kale waa leeyihiinoo labada ree kuwii kabaha tolay iyo kuwii birta tumayey dagaalka waa loo kaxaystaayo wa- nimanka dagaal ramatada ee yahamiin dagaalyahanka ee wax mara ayan jirin waa kuwa kabaha tola colkay jabaana raggii hore wuxuu og- colkay raacaana ma jabaa la ogan jirin raggii hore hooday leeyihin ilaaladaa loo diraya iyagaa la odhanaya soo ilaale xabadday wax ku ridaan la gafi maayaan fallaadhay wax ku ridaan la gafi maayaan baqan maayaan waa ibtilaac cadiima waa degal yahamiin tan kale waxay leeyihiin waa deeq oo nimankaa niman ka deeq badan soomaalidu male dagaal iyo deeq iyo maahmaah iyo doodba waa leeyihiin afkahana waa u badan yihiin oo waa balaayo hadday ku caayaan ama ku xifaaleeyaanna nafkaaga kici maayaan oo niman dara weyday oo nafkaaga kici maayaan hadday afgooniyoo lagu wada hadlana waa leeyihi oo caawoo dhan haddaad la fadhido ay kugula hadlay ay ku hadlayaanoo aadan garanayn aqalka waxay u yaqaan qandooda awinta waxay dhahaan naagaha ragga waxay idhaaheen yahan dalaayadaasi ku hadlaanoo awinta qandoodaha qandoodaha laamee iyo waxaasay odhanayaanoo afkoodaasi ku wada hadlayaanoo ka libiqso colowi mar hadday ku yidhahaan waa ka gabbo waxaasay kugula hadlayaan bila yacni haw bilamin waa hala hadli ha sheegin weyi qoriga waxay idhahan bulaal dalaaya maasay ku akhriyayaanoo waa ku iibsanayaan adoo la jooga nimankaan nimanaynu cilmigooda dhammayna karayno kana baxayno ma aha waa cilmi badan yihiin waa siyaasad badan yihiin hadday doonaan inay ku dilaan raggay qabqabteen wuxuu yidhi colow inay ka hadlayaan bay damceen oo ayan layn wuxuu yidhi colow higa tagoo laba kor kusoo midbuuli laba xabadood kusoo hana kulin bay ku baaqdanayo rajaas kusoo ridoo kormariya buu yidhi hana layn inay odhanayaan wax walba way noo sheegayaan higaa tagoo halka ayda daba halkaa ugu soo dhuumo oo rasaas kusoo ridbe rasaasee bay leeyihin laakiin hallayn bay leeyihin hana kulin bay ku baaqdanayaan marka ninkii afkooda yiqiin wuxuu yidhi qoryihii bergii ingiriisku qabqaban jiraa la xidhxidhoo layidhi qoryihii soo saara marka ninka samatar baxnaan la yidhaho oo kuwii iyaga ka tirsanaa ay xidhxidhan yihiin askartiina hareeraha ka fadhido afkana la yaqaan baa soo ag fadhiistay yahaan waxaa la yidhahaa ninka marka qorigana bulaal baa la yidhaha markaasuu ag fadhiisto gabaybu ugu sheego wuxuu yidhi iyagoo askartii uu la shaxayo allah yo yohaankii bilama ama bulaal sheega ninkuu nilibtulu ahaaye allah yo yohaankii bilama ama bulaal sheega ee iiga baaqdama nimaanan bix iska eegayin yacni u baaqdame u calaa cala ee baqda allah yo yohaankii bilama ama bulaal sheega ee iiga baaqdama nimaanan bix iska eegayin allah yow balaayiya u keen wuxuusan baadaynin buyidi iyagiibuu maqashiinaya kuwiina waa la shaxaya kuwanuna yuhaankan iyo bulaalkan iyo baaqankan iyo midna ma yaqaanin marka halkiibay ku diideen oo qoryihii lasoo marin waayey nag marka nimanku niman aynu cilmigoodana ka baxayno soona koobayno nin maantana anigu dee dadka buugga dhigtami iyo aan ka wada baxayo ma aha marka mar kalena waan kusoo noqonayaa waa u maaxanayaa bal hadda nimanka wax badan baa la isku dhex jiree xalbadiilow iga qabo
bal hadda salaado nimankan xataa erabixinada waa wanaagsan oo qiyaasta iyo jaangooynta iyo elyeelka iyo xararta iyo hadalladooda iyo sancadooda ay ku jirtaa nimanku sancadana eraya waxay ku leeyihiin sancada la xiriirta murtidana way ku leeyihiin xifaalootankana way ku leeyihiin xeerkana way ku leeyihiin marka nimanku niman oo sidoodaba aad moodo inay ka hormarsan yihiin dadka weeye waana ka hormarsan yihiin ficlan runtii bal arrintii meeshaas ka sii ambaqaas waxaa jira kobo dafuur dooro aad moodoo soo qaloocanay leeyihiin dabadana gadaalana aad moodo wadne oo qurux badan oo xardhan oo haweenka loo sameeyo maxay dhihi jireen oo daba ballaaran oo wadna aad moodo gadaalna aad wadna moodo dafuurka horena waxaad moodaa haa bar arrimantaas iyo tilmaan waad mahadsanta mahadsaned caliyo bal horta nimankan kabaha tola oo kabaha toli jiray haatan dadkii dad badan baa kabahii iska tosha horta magaciisa marka hore maxaa la odhan jiray midgaan baa loo yaqin marka qabiil midgaan la yidhaahdaa ma jira ninkaa kabaha tola magaciisa waxaa loo yaqiin midgaan nimankaasna sidooda marka ugu horraysa reerba reer yuu la deganaan jiray oo reeray kala ahaayeen dagaalka ayaga iyo nimanka iyaguna birta tumo tumaa la yidhaahdo niman bay la kala deganaayeen dagaalka marka la aadahayo sidii odayaashii annagu aanu ka maqallay nimankan tumaasha la yidhahdo ma aadi jirin nimankan kalaa aadi jiray nimankan waxaa la odhan jiray dagaalkii ay galaan waa xunyaha la odhan jiray waa la reebi jiray sidii aradaas waa la reebi jiray soomaalidu waa reebi jiray nimankaana dagaalkaa hordhig looga dhigi jiray oo nimanka kani dagaalkaa hordhig looga dhigi jiray
kabaha marka xoolo ayagu kafaaya oo ay kabaha haraggoodu ugu dhan yaha ma aynan lahayn haragga midna waa loo keensan jiray midna waa iibsan jiray oo harag saasay kusoo geli jiray haragga marka midna magad bay ka dhigan jireen oo waa magdin jireen oo geed bay inta geed la gooyo oo la jafo oo markaa la jafo la tumo oo inta la tumo markaas ama la- geedkaas waxaa la kariyo qoloftiisa way ku dhex xigi jireen waa ku gaduudan jiray markaasaa la wari jiray oo la waraa markii geedkaas qoloftiisa inta la tumo oo lagu dhex rido geedkaas magacyo badan buu leeyahay carar waa la yidhaahdaa asal waa la yidhaahdaa jaf waa la yidhaahdaa geedkaasay ku dhex rigaan Ha, markaa uu ku gaduuto oo bannaanka la dhigo oo uu ku qalalo yay haddana caano yar inta qaataan can- caanahaas candiid bay yidhaahdaan biyo yar ku shubaan oo caanihiiyo biyo ah ay hoosta ka mariyaan candiid baa la yidhahdaa yay ku yay markaas dha- laba dhagax inta qaataan midna kor uga dhigi jireen midna hoos oo labada dhagax sinan tahay oo ku jiiidi jireen markaasaa sartii jilci jirtay marka sarta xoolaha annagu aan haysanno oo xayawaanka ah oo rabaayadda ah na waa laga dhigi jiray xoolaha xayawaanka ah oo bannaankana waa laga dhigi jiray xoolaha bannaanka ah geriga waa laga eh, geriga waa laga dhigi jiray eh, geriga waa laga dhigi jiray biciidka waa laga dhigi jiray oo biciidka kabihiisu inta kabahay ugu qaalisanaayeen oo biciidka kabihiisu wax la goyn karo ma ahayn oo isaga gaar bayba ahaayeen oo biciidka gaar gaar bayba ahaayeen cawsha waa sidoo kale hadday ariga kabihiisu gee- geela iyo loda laba kabahooda waa kala qaalisan yihiin oo loda kabaheedaa qaalisanaa oo iyaguna isuma dhoweyn iyo geela loda kabaheedu saa uma baaba'aan geela kabihiisu waa adag yihiin dhagaxa iyo hadday arkaan cidanba waa kala foqaan waa jabahayaan marka ariga waxaa laga jeexaa midka tolinka la yidhaahdo oo kabaha marka la jaangooyo oo jaangooyada la yidhaha laysa saaro ari haraggii baa laga jeexaa haddana waa kala jecel yihiin oo idaha iyo riyaha waa kala jecel yihiin oo ilaahay sii jecel yihiin oo ilaahay sii kala jeclaayeen marka waxaa jiray dadku kabaha mawda aqoon halkaa nin baa tori jiray dadka kale haddii lagu arko qabiilooyinkii waagii hore faanfaanka jeclaa waxay odhan jireen war maanaa kaba tolahayo maanaa midgaana way odhan jireen oo waxaa la odhan jiray kaba qaadka iyo kaba ruugga iyo yaa la odhan jiray qaaya meesha kabuhu gaareen cali cumar gacanay marka uu reer niman kale reer kendiid ka fakanhayo ayuu waxaa la yidhi dhul andhaway nimanay mudaqaad lahayeen aad markaasuu hadda anigu gabay qabad ma ahiyey yuu gabay tiriyo wuxuu yidhi kabta ii tol kedadii horteed waa kudaadnahaye kowkowsan meeshay hawadu kaalay leedahay ayuu yidhi midangaankii iyo kabihii uga tagtay buu berrigoo kale soo noqday oo maalin adigu saddex maalmood iyo markuu maqnaa meeshii buu ugu yimi markaasuu yidhi dadka marka nimankaasi dadka kuma dartay aji bay dadka oran jireen markaasuu yidhi ajigay kabihii kuma tollo oo xaggay ka soo rogatay oo dagaari markay maraysaa dhul waa jeex markaasuu yidhi allahayow midgaankow indhaha malow lagaa siiyo mudabaatis baad igu dishay ee mayd ha kugu raago midigtana ka iimow xalaan meel xunsiisaday waxaa la yidhi gacan baa goortiiba soo kogtay yaa la yidhi ama marna markaasu waa tuu- waa tuu faraska waa tuu fardihi isaga iyo cali bale iyo qabsadeen waa tii lagu dilay meesha la yidhaahdo jiirtaan qabnood waa tii lagu dilay horta kabuhu saasay ahaayeenoo kabaha waxaa toli jiray nin la yaqaano la yidhaha meel hebluu degan yahay meeshaasuu degan yahay oo la yidhaahdo waxaana loo yaqiin ninkaas midgaan baa loo yaqiin waa markii hore oo dadku usan waxba garanahayn baa loo yaqiin bacdi waa xoolahana hilib buu ku lahaa hilibkaa madaxa la yidhaahduu lahaa hadduu meel laba hameen jidha joogo lama qaadan jiri lama lama lama taaban jiri wambuuran hadduu yahay kicaataa hadday tahay wax kasta uu yahay hilibkaasna isagaa lahaa kabahana intaa uu cayn buu u tegi jiray waxaa jiray kaba waxaa la odhan jiray saddex suun saddex suun bay halkaa ku lahaayeen iyo mid xumoo tilcan ayay lahaayeen kaba waxaa la odhan jiray faygamuur afkaasa iska go'naayoo laba suunoo dambiya labay lahaayeen kuwo waxaa la odhan jiray eh, kuwo waxaa la odhan jiray fay bay leeyihiin oo kuwo sidaas usoo gudan bay ahaayeen oo saas intay usoo qalloociyaan eh, afsaasa lahaa oo qaali bay ahaan jireen suunkoodana halkaasa inta laga disiyaa halkaas la geyn jiro oo isla loo disin jiray oo fay saas ahay gudan bay lahaayeen kuwa haweenkaa qaadan jiray oo gaar bay ahaayeen bari ballaaran bay lahaayeen afkuna saasay uga soo godnaayeen markii baridaa ballaaran inta haddana ay sidaas tahay yaa haddana inta berida halkaan ay ka soo qoraan bay dabadhe daba dhallaho intaas u yeeli jireen oo haweenkaa qaadan jiray oo bereras bereras bay odhan jireenoo waana kabahana waa la cardhi jiray oo waxa rar la yidhaahdo yay ku dhigi jireen marka kabaha shayga lagu tolo wuxuu ahaa mid waa ballaarnaa oo kabatalaa la ohan jiray oo bari ballaaran buu lahaa oo waa midka gacanta lagu dhuftaa oo hadday ku heesahayaan kaba tolo durduri kabaan yeel lahayn ay sidaas odhan jireen weeye oo saasay dabada uga dhifan jireen midna mid yar buu ahaa oo waxaa la yidhaha mudaa oo meesha kabta matalan halkaas oo kale dhegteedaa iyo waxaasay ku diri jireenoo weeye midna mudaagaasuu la ekaayo xarig dhallahoo buuran buu lahaayoo meeshaasay inta ka soo qabtaan bay saa daranoo aadan garanayn intuu gu migi jiro asagoo xarigga watu marre la soo noqon jiro marre ay ku migi jireen buu yahay mid asagana maxaad bay yidhaahdaan oo isaguna waa agjaar oo isagana waa ku talaan oo isagana waxbaa lagu oo isagana waa ku talaan aa waa ku sifsifaan oo waa ay ku sifsifaan kabaha dhagahoodaas ayay ku ay ku sifsifaan oo isaguna waa waa waa hayn jireen midiyuhu mid waa weyn tahay oo kabahoo dhan bay ku jiraan midi waa soo qoolaaban tahay oo geed meeshaas waxaa u yaal lool la yidhaahdo lisin waa la yidhaahdaayo dhowr magac buu leeyahay geedkaas ah, biyo yar bay hadda kisinta ku siiyaan bay sidaas yidhahdaan ha ha oo lool baa la yidhaahdaa lool baa la yidhaahdaayo waa qoolaaban yaho ha lisin waa la yidhaahdaa lool waa la yidhaahdaa markaasay inta qaataan bay saasay geedka ugu ugu lisaan oo ugu sahaan inta hadda biyar tilq ugu siiyaan ee ku lisaan midadu markaas waxay noqonaysaa iyadoo inaka soofa lagu afeeyey ayay noqonaysaa ayay lahaan jireen marka mididaas hilib laguma gooyo oo wax kale laguma gooyo saantaas maahani mididaas saanta iyo keliya lagu gooyaa weligeed ma baaba'do ee siday u socoto u socoto u socoto marka dambe wax yar oo caal dhuuban laa ka hara mana afbeesho oo mididaasina caynkaas caynkaasay ahayd oo aanu ku arsinin marka kabuhu wax laga sheekayn maaha waa fara badan yihiin meeshaan dhul kale waxaan ku arkay hal kaba oo keligeeda oog ama geriga ama bi ama biciidka labadiisaa garab laga gooyo ama geriga laga gooyo waa hal jaano oo keligeeda oo lagu socdo waan ku waan waan ku arko soomaalida qaar baa ku dhaqma oo isu kaba soomaalidu ritinkiiba wixii asaga uu markaa ku isticmaalo waa u gaar oo baan ku arkay ayadana kabta jaan dood baa la yidhaahdaa dood baa la yidhaahdaa waa kabta ha waaba soo wareeyey dood baa la yidhahdaa waa kabta jaangarigaas ma jaangari weeye meella waa wiil midina waa biciidka labadiisa garab saddexdaas cayn bay ka waxeeyaan saddexdaas cayn bay ka waxeeyaan meeshii biciidka gaashaanka waagii hore gaashaanka laga waxayn jiro gaashaanlaha laga ohan jiro labada garab ahayd kabtaasay ka waxeeyaan B- gaashaanka gariga oo hilibka haraggiisoo dhanna waa laga dhigi jiro isagana kabtaas waa ka waxeeyaan jeerta oo- waa jeerta anugu ma arage aa, halkaan la yidhaahdo waa ka waxeeyaan waa ka waxeeyaan marka anugu bal caliyow wa- iyadoo waxyaalo badanna ii harhareen oo aan aanan jeclayn hadalka inaan rag baa iga dambeeyo ka laarto waan maanta oo dhan isaga socsocdo bal hadda waa kugu soo wareegsanaya
waad mahadsan tahay waxaa la gartay bal xoogaa interbaala la qaaton shaahid la soo cabo aw daahir isagoo gaaxsan noota qotay isagoo shaahi soo cabay hal saac ugu yaraan ma deeqdee bal hadda noo demi noo demi aw daahiro haddana waxaa la soo gaaray kaalintii aw daahir afqarshe tafadal
mahadsanid caliyow mawduuca kan in badan baa la soo waday waxaad moodaa inuu gebagebe taagan yahay wax badan la saabtay anna aanan jeclayn midkii hore ee lagu hadlay inaan ka daba tago ay xoogaa ku tumasho noqonayso haddii hadalka lagaa laastana aada meelad kaga soo qabata ay xoogaa yaro adkaanayso nimankan sameeya saamaha ee sancayaqaanka loo yaqaano boorta markooda hore waa tii la sheegayo magacooda waagii hore intii ay soomaalidu qabaliga iska ahaydeen magacyada aynu la kala wada bixi jiray waxaa loo yiqiinay middo waayahay yalaxlena waa loo yiqiinay waxa kale oo loo yiqiinay gobi waxa kale oo loo yiqiinay qaansaley waxaa loo yiqiinay gabooye waxaa loo yiqiinay coloowe waxaa loo yiqiinay yahan intaas oo magaco wada gaara ayay goonni u lahaayeen nimankaasu waxay ahaayeen farsamo yaqaan macruufa oo ilmahooda yarina sancada uu ka bartaa aabbihii ama adeerkii ama ma garanaysaa walaalkii ciddaa uu la shaqaynayo ilmahooda yarina uu markiiba sanco yaqaan yahay waxaase jirtay dhibaato kale oo ahayd hanti yaraan haddaba siyaabahay u shaqayn jireen haddaynu yar taataabanno nimankaa sancadooda waxay ahayd saanta waxaa la yidhaahdo yaa cilmigoodu ku rakibnaa cilmiga saanta kolkaa waa tiro badan yahay waa noocyo kala wada gaara waayahay saanta waxay kaga shaqayn jireen laba nooc iyada oo megad ah oo ay murxiyeen iyo iyada oo iska sideedii ah oo la qallajay oo la waray oo la ma garanaysaa la dhisay oo ceedhiina labadaa nooc bay ugu shaqayn jireen haddaba tan iska ceedhin iyada waa la yaqaanaa oo haddana tanba dee suuqaba waa taallaae tan kale sidai ay u shaqayn jireen haddaynu wax ka yar taabanno saanta marka hore waa qurmin jireen marka ay qurunto ayaa dabadeedna haragu ka bullina jiray haa wax allaala wixii saaen ahaa dhogorta iyo xuub yaro oo wato yaa dibadda ku dhexi jiray iyaduna aad iyo aad bay marka la khamiiriyo markaa u ur qurmoonayd markaase waxay gelin jireen asal iyagoo ay u yaqaaniin oo ah asalka aynu naqaan aan ahayn ee la yidhaahdo cascaso cascasadaas waa asal iyagoo ay yaqaaniin iyo waxay isku dareen markaasa haddana dib loo khamiirinayaa wakti labaad khamiirka labaad qururkii waa ka ba'ayaa oo asalkaa baabi'iyey waxaa looga jeedaa saantu inay bararto sida maaskuba dibadda laynooga keenay uusaantii kale eenu inagu ahayn isagoo xoolaheennii oo kale ah uga qara weyn yahay markaasaa la doonaya kolkaa in la barariyo taa waa lagu kala horreeyaa sancadeeda waa yahay marka ay bararto ayaa dib haddana loo dhisi jiray sidii tii ceedhnayd oo kale kolkaa ay qallasho ee dambe ayaa dabe lagu isticmaali jiray marka ay qiimaha weyn tahay waa markaa tan dibadda inooga timaada ee maaska la yidhahda makiinaduhu ka shaqeeyeen baad moodaa iminka magaalooyinka inay xoogaa ku qaalisan tahay laakiin marka la toro ee hawl lagu qabanayo taa iyagu ay sameeyeen yaa qiimo badan kolka lagu socdo dibadda waa yahay tan maaska iyo tan ay sameeyeen labadaba oo midna layada maas midna layada megad labadaa magacay kale leeyihiin oo markaad doonayso inay dabadeed kuu sameeyaan aad oranayso noocaa iiga samee ama kaba maasa iitol ama kaba megada iitol ama kaba saan ceedhiina iitol saasaad kolkaa ku odhanaysaa ninka ay doonayaan kolkaa inay wixiisa wanaajiyaan waa gaar hadda waa layska daayo marba waxbaa laga baxayaae marka ay kabaha ku tuliyeen ay jaanta gooyaanba waxay marin jireen waagii hore xoogaa yaroo gaasa ayay sidaa ku ohan jireen kabaha horta ciyee aa maqasheen ee lagu xaragoodaa ee abbooba sheegayada ragga madaxda iyo naagaha qaaliga ee madaxdu qabto iyo waxaa loo sameeyaa ee ciyaa waxaa lagu sameeyaa waxa weeyaa saliiddaa gaasta ah ee aynu faynuusyada ku shidanno iyuunbaa sidaa loo taabsiiya dhowaan ninkii xaragoonaya kuwaasoo kale doonayaaba waa samaysan jiray dadkana way la soo dhowaadeen dhowaan baa laga wada baxay oo waxaa looga baxay dhallinyaro iska sufihiyiin oo suuqa joogta iyo waxaasaa naagaha kabaha ciya ku faduuliyo yidhi ku dar ku dar oo waxaa la leey waxbay oo kolkii dadkii buu qofkii khajilay kolkaasa dabadeed layska daayey horta kama haaciyaasan cadowdu saas bay ahayd ciyaalkaa wax faduulinaya yaana joojiyey markaasa qof waliba yidhi oo intaa shicibka ka bixinayna ma lagu tilmaami lahaa maad iska badbaysi tilmaantaasay lahayn sancadana way lahaayeen waa yahay saantu siday horta marka hore u qaybsanayd sidaa weeye saanta ceedhiinna tan lagu tabcay ayaa ka wanaagsan ama laga jecel yahay saantaas waxay ahaan jirtay geela iyo lo'da iyo ugaadha geelu inuu ku heli jiray ugaadhu siday u kala waaweyn tahay ee nooc walba leh waa yahay qof waliba waa yaqaanaa bal saamaha waynu ku dheeraannay sida loo tale eh ee kabaha iyo waxaa looga samaystae kabaha oo qudha ma ayaan ahayne wixii wax lagu galaynayo oo dhan haddii amli tahay haddii ay bilaawo tahay haddii ay seef tahay haddii ay ula dhowaan la sameeyo sidii macno seefeedoo kale ay tahay oo la galaynayo ay tahay hadday gaashaan ka tahay wax allaale waxaad arkayso oo dhan saanta nooc walba waa loo samayn jiray waxaas waa wixii hub ahaa ee la qaadanayay guriga haddaynu u nimaadno saanta waxaa laga samayn jiray biciidka waad aragteenoo yeel ratiga lagu raro oo kale rog la yidhaahdo oo haweenay iyo gabadheeda iyo gabadheeda dambe dee aan weligeedba go-ayn oo la yidhahdo saddex fac bay dabadeedna samaynaysaa oo markaa si wanaagsan loo luliya sanadkii walba la subko subag baa u shardi ah iyada halkeeda uba waxay ka ahanaysaa wax barmanan oo wixii laga siisto ee xoolahii aada bahashaa gelisaa ee aada dabadeedna si wanaagsan loo liiliyaa qiimaheeda lagama sheekayn karo waa yahay hoggaanka ratiga yaa ka mida naagta wanaagsan ee hoggaan biciida iyo yaal biciidoo kale rog ah iyo yaal kale oo daba surarara oo biciida haddii ay isla hesho iyo baydh biciida aqalada qaaliga ahi reeraha nimankaa aynu sheegnay reeraha ay la degan yihiin guryahoodu uga sharaf wanaagsan yihiin ama gabdhahooda la rarayaa uga sharaf wanaagsan yihiin baydda waxa weeyaan tan lagaga xidho ratiga dhuunka oo ratiga aqalkiisa waxa haya xadhiggaa dhuunta lagaga xidhayo iyo dabageliska yeeshii qaarkeed oo haya yaa ratigii horena aanu u ridaynin dibna u ridaynin kolkaasaa hoostana laga caymiyey ratigu intuu aqalka u sidaaba intaa weeye marka hadduu dhan uu yar jarjeersado waxaa shardi ah in caynkii la furaa markaa dabadeed haddii uu dib u rido markaasaa la doonayaa in hadba dhanka uu ama hore loo ridaa ama dib loo ridaa xoogaa la yar hisaaqiyaabo macareeryada laysku qabtaa markaasaa daba ratigii uu nafisayaa kolkaasaa lagu celinayaa caynkiisii kuwa horta wax lagu raro kuwaasaa ka mid ah waa shay qaaliya oo aan la wada heli karin qoyskaasi wuxuu leeyahay biciidka ayaa laga sameeyaa qoofal oo faraska lagu qoofalaa oo ratiga lagu qoofalaa oo iyaguna qiimahaa dheeraadka baa reerkaasi uu iskala yihaado waxa nimanka kan ay dheeraad uga noqdeen la waa reer sancayaqaan ku jiraaye reerka kanu reera kaleba la mid ma aha waa yahay wuxuu yidhi ismaaciil mira jidh guduud ku wada qoofallay oo jiririq doogsiinay markii dabadeed koofil lagu duulayey jidh guduudkaasi waxa weeye qoofal markaa wada cusub ayaa la yidhi oo kii hore ee duugga ahaa laga wada bedelay fardaha habeenkii dabadeedna ay guuraha ahaayeen jidh guduudkaasi waxa weeye qoofalkii oo wada cusub oo guduudan haa shakaalka iyo qoofalku waa isla mide a markaa dabadeed maya waa isku midoo midna waa xidhidda oo lay hordaa shakaala ka wax lagu shakaalayana waa qoofalkii labadiisa macno saa weeye jidh guduud ku wada qoofallay oo jiriiriq doogsiinna markaasaa doograyna waa habeennimo la arki maaye sidaa loo taataabtay markaasaa halkii hore